degmada carmo ee gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabadii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland kula wareegeysay gaari gargaarka caafimaadka deg dega ah kaasi oo ay wareejisay hay-adda seefta jirdaren munaasabadda wareejinta gaariga ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland siciid jaamac qorsheel wakiilka hay-adda seefta jirdaren ee puntland maxamed cabdiqaadir iyo madaxa caafimaadka degmada carmo faaduma cabdulaahi cartan wakiilka hay-adda seefta jirdaren ee puntland maxamed cabdiqaadir ayaa ka warbixiyey wareejinta gaarigan runtii maanta farxad weyn bay noo tahay kasar jiran ahaan inaan wasaaradda caafimaadka puntland oo wada shaqayn dhow aan leenahay oo arrimaha caafimaadka si gaar aan u wada shaqayno inaan ku wareejinno gaari ambalaas ah oo loogu talagalay inuu ka shaqeeyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka runtii hay-addu wax badan bay ka qabataa puntland iyo soomaaliya guud ahaan si gaara gobolladatan gobolka bari iyo gobolka raas casayr mashruuca kan jasbi la yidhaahdo oo ay naga sabadgareeyaan ama dhaqaalisa ay bixiyaan sida oo sweden ah iyo s d c oo switzerland ah runtii wuxuu ka shaqeeya xarumo aad u fara badan ilaa konton iyo sagaal xarumood oo inta badan ay ku yaalaan dhulkii waagi hore loo aqoon jiray gaariwaaga degmada qandala caluula baargaal gumbax ilaa ufayn ilaa isku suban ilaa boosaaso ilaa carmo runtii xarumahaas aadka u faraha badan gaar ahaanna qaybtu hadda ay colaada ka socdaan iyo dagaallo runtii wax badan buu ka tarayaa baabuurtan noocan oo kaleeta ah inuu gurmad ka sameeyo ma aha gaarigii horreeyey ama ambalaas ay hayaddu ay bixinayso ilaa shan iyo toban bukan ku yahay inta hayaddu ay ambalaas ay keentay puntland si gaara wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka puntland siciid jaamac qorsheel iyo madaxa caafimaadka degmada carmo faadimo cabdulaahi cartan ayaa si wada jir ah ugu mahad celiyey hay-adda seefta jirdareen ayay maanta waxay noqotay munaasabad aad qaali u ah oo muxuu ahaa baabuurkan hadda xagga dambe yaalla oo ambulans ah in maxay ahayd safety jildanon oo looga bartay in iyadu ay gacan ka dhiibato had iyo joor siduu sheegayey muxuu ahaa maxamed inuu yahay kii shan iyo tobanaad waa wax badan waa wax waxtara waa wax muuqaalah waxaan leenahay hadda kan shan iyo tobanaad nagu soo wareejisay oo gobolka bari weliba gaar ahaan carmo ay ku tilmaaman tahay waxaan leeyahay waa ku mahadsantay waxa weeye magacayu faadma cabdilaahi cartan mulaha caafimaadka degmada carmo maanta waxaan joognaa xaflad aad iyo aad u qiimo badan ay maxaanku dhaha lagu wareejinayo gaari la fuliyey oo qolada seef jildareen khayr allaha siiyo aad noola shaqayso aad noogu dhowdhow waxa weye baahidayada ka warhaysa taasoo aan maanta ka mulkinay ambalaastii ee degmada carmo kow ay yeelatay markaannu soo gudbinay baahida aanu aad ugu qabno oo ah inaan ambalaas u baahannahay ay tahay dhibaatada ugu horraysoon haysa ay tahay ambalaas la'aan maadaama markii hore dee xarumaha caafimaadka ay ku xihan yihiin hooyada iyo dhallaanku ay u baahan yihiin hooyadu markay foonlayso ambalaastii loogu soo qaadi lahaa looga soo qaadi lahaa meelaha fogfog oo ay tahay maanta maalintii ugu baahida badnayd ambalaasta in la helo waa idinka ballan qaadaynaa insha allah gacantaan ku haynaynaa haddii la haydmo insha allah waxaan dareemaynaa dardaarankii uuna siiyey wasiirku insha allah inaan ka soo bixi doonno dad u qalmana aan nahay insha allah hadii la qadaro ilaalinteeda iyo xafideeda iyo la socodkeeda haddii la haydno gaarigan lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka puntland ayaa door muhiima ka qaadan doono soo gaarsiinta goobaha caafimaadka dadka u baahan gargaarka caafimaad ee deg dega ah islamarkaana ku nool degmada carmo iyo deegaanada hoos yimaada